hay-adda Al-Raxma Charity iyo ururka Rajo oo kaashanaya wasaaradda dib u dejinta ayaa biyo dhaamin ka bilaabay kaamamka Awarqumbi iyo fadhigaaba ee degmada Garadaga ee Somalilan. Ololahan biyo dhaaminta ah ayaa socon doono muddo laba bilood ah iyadoo bil ka mid ah loo qaybin doono deeq lacag ah. xubno ka mid ah hay-adda Al-Raxma Charity iyo ururka Rajo ayaa si wada jir ah ugu warbixiyey ololahan ay bilaabeen.
anagoo ah hay-adda Al-Raxma Charity iyo ururka rajo oo bayskoodu yahay denmark oy nagala joogto aamina jibriil oo dhinacayga bidix taagan waxaanu maanta halkan ka daahfuraynaa barnaamij emergency ama rapid responser oo loogu talagalay laba deegaan oo ka tirsan degmada garadag oo ah kaamkan iminka aanu joogno oo wargumbi iyo kaam kale oo isagana waxay loo jira oo la ydhahdo fadhigaab labadaa kaam oonu u bilaabayna maanta barnaamij biyo dhaamina oo muddo laba bilood u socon doona haddii alla yidhaahdo sidoo kalena waxaa barnaamijkaa la socda lacag kaasha oo qoys walba aanu siin doono shan iyo labaatan dollar halkan oo wargumbiyana boqol qoys fadhigaabna boqol qoys oo ka mid a labadaa boqol ee qoys baa iyaguna lacagtaa kaashkaa heli doona biyuhuna muddada labada bilood ay u soconayaan runtii waxaa barnaamijka nagala shaqeeyey oo goobaha nagu soo wargeliya oon aad iyo aad ugu mahad celinayna isuduwaha gobolka sanaag ee wasaaradda dibudejinta iyo arrimaha biniaadanimada bastar cabdiraxmaan oo nala joogo goobjooga iyo gudoomiyaha heer degma isaguna master iidle oo nala jooga oo degmada garadaga waxaan rajaynaynaa in labadaa bilood biyahaas ay si fiican ugu socdaan dadka dhibaataysan ee biyola-aanta iyo xilligan ramadaantaa ku jira maalin walbana biyaha macaan loo keeni doona insha alla biidnillahi tacaala ururka rajo iyo ururka raxma ah waxaan dee leeyahay dadkan masaakiinta biyaha loo keenay biyo dhaamis deetana way u baahan yihiin kolleyba dadkana aad iyo aad bay ugu baahan yihiin mahadla horta iskale aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka masaakiintaa dee maanta si fiican loo soo dhoweeyey ayaan u mahad dhanka kale qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdan ah ayaa ka mahadceliyey
alraxma iyo rajo na soo gaarsiiyey biyaha labada bilood ah ee aanu ka guddoonnay eetii uhore iyo lacag dhan shan iyo toddobaatan doolar waa ka guddoonnay waana uga mahad celinaynaa labada bilood ee biyaha dowladdii horreysay waa taa taagan intii kalena waa ku daba jirtaa waxaana noogu dhaaminayaa haddii alla ku hoyahay maalin dhaaf aad iyo aad baanu uga mahad celinaynaa
dee idinkana khayr badan baanu idiin dalbaynaa xagga ilaahay baanu khayr badan idinka dalbaynaa ilaahay baa idin idinka culuq celinaya dee dadkaa masaakiinta ay haraadan ee maxaytoy aydin dee caawimaada biyaha soo gaadhsiiseen ee ilaahay idinku soo dhiibay ilaahay baa wixii uu aanu kuu qorin lama helo ilaahay baa idinkana idiin soo dhibay annakana noo qoray deeqdan ayaa ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen dadka barakacayaasha ee ku nool kaamamka warqumbi ee degmada gar adag ee somalilan